Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Maamulka Jubbaland Mudane Axmed Faarax Cali Aweys ayaa degmada Doobley ka dhagax dhigay dugsi u gaar ah gabdhaha si ay wax ugu bartaan. Munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland, Xogayaha Degmada Doobley, Bahda Waxbarashada, agaasimayaal, macallimiin, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, Mudane Axmed Faarax Cali ayaa ka warbixiyay muhiimadda dhismaha dugsigan.
Xogayaha degmada Doobley, qaybta maaliyadda, amniga, iyo shirkadda dhisaysa iskuulkan dhammaantiin waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo saraakiisha wasaaradda waxbarashada intaba waxaan maanta halkaan dhagax dhignay iskuulka ay leeyihiin gabdhaha oo gaarka u ah degmada Doobley iskuulkaas oo laga dhisi doono iskool moodhal ah oo ay wax ku bartaan gabdhaha Soomaaliyahan gaar ahaan kuwa reer Doobley iyo wixii agagaarkeeda ah marka iskuulkan oo maanta taariikhdu ay tahay 26 bisha Juun 2025 sababtaan halkaan u nime oo u dhagax dhigaynaa waxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed inay wax ku bartaan ee reer Jubbaland gaar ahaan reer Doobley iyo deegaanka ku xeeraysan oo dhan sidaa awgeed waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu noo barakeeyo iskuulkan oo noqon doona runtii mid wax badan ku soo kordhiya waxbarashada degmada Doobley oo ay ka faa'iidaystaan gabdho aad u fara badan oo reer Doobley ah iyo deegaanada ku xeeranba sidaa awgeed iskuulkaas ayaanu maanta dhagax dhignay halkaana u joognaa Xogayaha xafiiska guddoomiyaha degmada Doobley Cabdi Cali ayaa bogaadiyey wasaaradda waxbarashada Jubbaland isagoo sheegay baahi badan in loo qabay dugsigan.
waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inaannu joogno dhagaxadhig iskuul casri ah oo loo dhisayo si casri ah oo ay noo keentay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland iskuulkaas oo noqon doona iskuul ay gabdhaha soomaaliyeed ee deegaanka ku nool ay wax ku baranayaan waan ognahay duruufo fara badan oo u goonniyay gabdhuhu leeyihiin marka waa farxad gaara xaqiiqatan inaan helno iskuul gabdhaha u gaara oo waxbarashadooda iyo maaragtay tacliintoodaba ay lagu horumarinayo oo ay ku baranayaan ka maamulka degmada dhoobley ahaan annagu aad baan ugu faraxsannahay arrintaas waanan soo dhowaynaynaa waanan bogaadinaynaa dadaalada ay ugu jirto wasaaradda waxbarashada horumarinta waxbarashada iyo tayeynteedaba aad baan u soo dhowaynaynaa waanan bogaadinaynaa waanan ku faraxsannahay xaqiiqatan ma aha iskuulkii koowaad ee laga dhagax dhigo degmada dhoobley muddooyinkii hadda ugu dambeeyey waxaa jira iskuullo kale oo la dhagax dhigay qaybina ay dhammaystirmeen qaybina hadda ay bibelineka ku soo jiraan oo maalmahan soo socda haddii ilaahay idmo la dhagax dhigi doono intaasoo dhani waxay muujinaysaa dadaalka ay dowlad goboleedka jubbaland ugu jirto sidii loo horumarin lahaa waxbarashada deegaanka marka waa arrin farxad leh dugsigan loogu talagalay waxbarashada gabdhaha degmada dhoobley ayaa kaalin muhiima ka qaadanaya dadaalada ay wasaaradda waxbarashada jubbaland ku doonayso inay ku horumariso waxbarashada maamulkaasi